dawladda andooliga ahayd ee bunza ayaa garawa ku qabatay shir ku saabsan calaamadinta xuduudaha waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda puntland iyo sidoo kale guddoomiyaasha degmooyinka puntland qaar guddoomiyaha dalladda bunza nuur shire ayaa sharaxay ujeedka kulankan maanta ee ku aadan calaamadinta xuduudaha waxa weeye tuulooyin baa degmooyin laga dhigay degmooyin baa gobollo laga dhigay puntland afartan iyo dhowr bay maraysaa hadda degmo markii horena labaataneeye degmay ahayd waxay ahayd maxaan ku idhahdaa shan miya gobol iyo caynkaasa hadeerna sagaal bay maraysaa shacabkiibaa qabiil qabiil loo kala soocaya wax kale maaha shacabkii ku kala soocmaya beelihii dawladdana waa lagu khasbaya haddaanu reer hebel nahay ilaa walarkaa marke waa cudur ina wada saameeyo ina wada gada galay weeye halkii dadku ay isaga soo dhowaan lahaayeen oo laba tuulo isku xiga inta ay wada degi lahaayeen dadkii saas reer hebel baa tuuladaa degan iyo reer baa tuulada tuulooyinka hadda waa la wada leeyahy xuduudihii baana la isku haystaa arrimaha arrintaa inaynu la dhacno maaha ummaddeenna inaynu ka baraarujinno weeye qabyaaladda sii fogaatay oo hoos soo gasho meel walba soomaaliya ka taagan inaynu ka soo noqonno oo la wada dego degaanka la wadaago haddii la heshiiyo degaan lagu diriri maayo ceel baan lagu dirirayn caws baan lagu dirirayn siyaasad baan lagu dirirayn qabiil ba hadda waxa weeye calan politics waa la waxa kan maxaan ku idhahdaay hadda hogaamiye fiican soomaaliya looga waayey waxa kan looga waayey siyaasad fiican oo ummadda yeelatee qabiil nin walbii qabiil uu magaranaysaa hormuud u yahay waxaasoo dhan waxa weeye colaada ina wada saamaysay irbadaalina ku wada duray ee qabyaaladda ah arrintaa inaynu ka bogsiino oo inteenna garata aynu dadka ka bogsiino baa loo baahan yahay wixii magaranaysaa khilaafaad oo ummadda dhexdeeda ku jirana in la bogsiiyo oo la daaweeyaa loo baahan yahay buunsa haddaanu nahay arrintaa diyaar baanu nahay waxaan u malaynayaa xuduudo hadda degmooyin baa ka timaadeen gobollaha ka timaadeen qaar baa intii puntlandha jirta la magacaaba qaarna hore bay u jiraan haba iska ahaato muhiimaddu waxa weeye in dadkeenna siday ugu wada jiri lahaayeen u walaaloobi lahaayeen oo aan loogu kala soocmeen tuulooyin loogu kala soocmeen inaynu ka shaqayno weeye waa ognahay dhibaatada xuduudayntu inay shiddo noqon doonto oo anaale iyo halkan anaale iyo tan anaa tuulada tana xigtaa iyo meesha inay iman doonto waa wa wax laogyaha weeye dadkeenna waa inaynu intayan iman ka sii baraarujinno sababtoo ah doorashada soo socotee kun sagaal boqol iyo maaa laba kun iyo sagaal iyo tobanka iman doontaa hadday inuu ku qabsato xaaladdu siday hadda tahay waxa weeye khatar baynu gelaynaa mana doonayno in sidii tii hore u fashilatay doorashadu inay tan u fashilanto atlista in wax magarata la qabto weeye xuduudayntu nooc kastaba ha ku timaado ama ha ku timaado maxaamay qaab maxaan ku dhahay sanaadiiq meel la dhigayo ama ha ku timaado tiilooyin iyo degmooyin la kala saarayo laakiin waxa weeye inaynu usii diyaar garowno sidii ummaddeenna aynu u kala badbaadin lahayn cadaaw cadaawadna ayaan u kala qaadi lahayn oo iyadoo hadeerba kala tuulatooyin tuulatuulo u kala safan in aynu maxaan ku idhahday uga sii daro ay diriraan sidii aynu uga badbaadin lahayn innagaa layna ka rabaa barnaamijkuna saasuu ku saabsan yahay in la xuduudeeyo oo dadka ma garanaysaa
faadimo diiri oo ka mid a mas-uuliyiinta bunza ayaa faahfaahin dheeraada ka bixisa shirkan ay qabteen kuna qabteen garawe waxaan maanta meeshaan isugu nimid arrin horta waxaan leeyahay ducadii nuur shirre cismaan baa inoo qaatay ilaahay abaaraha iyo dhibaatada jirta ha inaga samata bixiyo ilaahayna ha inoo aqbalo inagoo dhanna waxaan leeyahay qof walba oo mas-uul ah iyo qof walba oo meeshaan isugu yimid inaynu sidaan uga shaqayn lahayn arrinta abaaraha iyo wax uga geysan lahayn gacan waa inaynu galnaa dhexda hala xirto intaas halkaasaan uga haray midda labaad arrimaha kan halkaan la isugu yimid asteynta calaamadeynta xuduudaha waxay soo socotay arrintan munaashaqoodka bunta ayaa bilowday waxay bilowday two thousand sixteen bishii shanaad ilaa hadda waxaan la kulannay meelo badan oo maayarada af saddex meelood aan kula kulanay gobolka bari oo afar gobol aan kula kulanay gobolka bari oo aan shan gobol iyo halkaan oan ku qabanay garoowe aan saddex gobol ku qabanay waxaasoo dhan waxaan uga hadlaynay oo ay bunsa u gelisay efoodkaas iyo dadaalka ugu soo martay sidii dadka ay u shaqayn lahaayeen maayaradana garab loo siin lahaa ay ugu fasiliteed garayn lahayd sidii hawshaan ay u bilaabmi lahayd hawshaana marxalado badan bay soo martay meel fiican bay maanta maraysaa in aynu gruis garaadka hoos inaan kasoo bilowno in ay maaragtay xuduudaha iyo dimuqraatiyationka loo sii gogol xaaro sidii ay ku bilaabmi lahayd wax walba waxay u baahan yihiin ay kor kama bilaabmaan hoosta laga soo bilaabo marka waxaan rajaynayaa inay noqoto arrintii ugu muhiimsanayd oo la abaaray oo qof walba oo kasoo qayb galay oo maayaradii u horreeyey ay yidhaahdeen arrintaa waa la soo daahdeen mar hore maxaa u samayn weydeen marka inay noqoto saalim siciid saalim oo ka tirsan buunsa ayaa sheegay in buunsa gobollada puntland ay ka samaysay cilmibaaris ku saabsan ogaanshaha meelaha calaamadinta xuduudaha u baahan sidii laga dhawaajiyey aniga magacaygu waa saalim saciid saalim waxaan eh, buunsa as a researcher eh, eh, muxuu ahaa cilmi baaris waxaa jira ay sameeyeen eh, buunsa marka puntland level ahaan baan u hogaaminayey eh, eh, studiga kooban ee ay sameynayso buunsa studiga waxaa buunse ka taageeraya nin khabiira oo everwell ka tirsan oo ajnabi ah aniguna puntland level ahaan baan eh, ka ururiyey dhaatada dabadeedna aan eh, riboodka diyaariyey kadibna riboodka waxaa aan la wadaagnay ninka khabiirka ah Eh, studigan laga dhawaajiyey waa study kooban waxaa la sameeyey intii u dhaxaysay december ilaa iyo hadda oo ay wali socoto oo aan final versionkii ama qeybtii ugu dambeysay ee warbixinta aan lasoo bandhigin Eh, ujeeddada laga lahaa studigan waxay ahayd in loo dhabagalo oo loo kuurgalo xaaladda isqabqabsiga ku saabsan xada- eh, xuduudaha degmooyinka ee puntland iyo sida ay saameyn ugu yeelan karto haddii puntland ay u dhaqaaqdo ama ay ka go'naato inay qabato doorashooyin dimuqraadi ah laba kun iyo sagaal iyo tobanka ujeeddada studigan waxay ahayd in eh, sida aan sheegay la ogaado degmooyinka khilaafaadka gaarka sida gaarka uga jiro arrimaha xuduudaha iyadoo oo si gaar ah loo xushay gobolka bari iyo gobolka mudug sababaha labada gobol loo xushay waxay ahayd inay yihiin laba gobol oo ballaaran isla mar ahaan taasna khilaafaadka degmooyinku ay yihiin laba gobol oo ay raad weyn ku leeyihiin marka loo eego degmooyinka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha qoob deero oo isna madasha ka hadlay ayaa ku dheeraaday calaamadinta xuduudaha mid ka baxsan xuduudiisana ma jiro gaaladan way dhalataa way kortaa barwaaqay heshaa jiray heshaa caafimaad bay heshaa laakiin allah asaga laba makhluuqaad abuurtay oo ah cadaab iyo janno labadaba labadaba wuxuu ugu talagalay een, waxa caqliga leh inuu ku abaalmariyo midna cadaab ku abaalmariyo hadday u gafaaneen xuduuddii loo haddii dhaafaan xuduuddii loogu talagalay midna uu jannada ku abaalmariyo hadday ku ekaadaaneen xuduuddii loogu talagalay waana jinniga iyo insiga weeyaan marka annaga ilaahay wuxuuna ka dhigay marka dadkii caqliga lahaa oo nasiibka u helay inaanu islaam noqonno een, ba allahna ka dhigay ilaahay waxaan ka baryaynaa marka inuu noo fududeeyo waddada toosan allana nagu duwo ilaahayna abaarta naga dulqaado Een, ujeeddada shirka haddaan kusoo noqdo ujeeddada shirka waxaa weeyaan waa xuduudeyn in dadku ay ka wada tashadaaniin si dalka loogu diyaariyo hanaan saxa oo maayo kasta ama degmo kasta ay og tahay inta baadiye iyo tuulo hoos timaada si uu ugu fuliyo adeegyadii dowladda mid siyaasadeed iyo mid horumarineed iyo mid amni mid kastaba ha ahaado inuu fuliyaa laga rabaa oo aysan deegaanku la isku hadlayn tuuladaas aniga ima hoos timaado xaggaasay jeceshahay taasaasay jeceshahay kuwaas waxaa aan la odhan bay shirkaasi waxaa furay wasiirka dastuurka iyo federaalka mudane cabdiraxmaan kulankiisu runtii uu maaragtay waa in general waa democratization Een, waana wax muhiim inoo ah oo madaxweynaheena puntland mudane cabdiweli runtii een, hay-ado badan oo hay-ada democratizationka hoos yimaada oo aan democratization la-aantood fulayn ayuu magacaabay intuu haystay een, uu joogay hadda maarata xukuumadda matalan wasaaraddeedaa ka mid a wasaaradda democratizationka iyo iyo ma garanaysaa ee dastuurka ayaa ka mid a Een, waxaa ka mid a hay-adda maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqa hay-adda xuquuqal iisaanka waxaa ka mid a tbag oo hadda aan sugayno inay hawlaheedii waxna soo dhaafeen waxna ay hadda ku socdaan waxyaabahaas oo dhan maaragtay waxay caddaynayaan sida dowladda puntland ay uga go-an tahay in democratizationka uu ka hirgalo dowladdeena si aan ulana sii jaan qaadno ee, dee dowladda federaalka ee aanu ka tirsannahay aynu ula sheergarayno soomaalida inteeda kale Een, democratization waa magac markii la yidhaahdo culus xambaarsan waxyaabo fara badan waxaan keliya ku fasiri karaa haddaan kelmad kusoo koobo waxa weeyaan cadaalad baa la oran karaa waxaa la oran karaa yani aan wadaagno waxa wanaagsan aan wadaagno demoratation waxa weeye wuxuu muujinayaa in oo ay ku sifowday magacaas ku sifoobay in dadka laga tirada badan yahay xuquuqdooda la ilaaliyo si ay dadku u noqdaan dad siman at the same time dadka tirada badan laftooda xuquuq bay leeyihiin ayaga laftoodana xuquuqoodii la ilaaliyo